waxana waxaa loogu talagalay dhalinta inay fursad ka helaan sifa ay meeshan uga faa'iidaystaan arintanito footballka maadaama aad shaqalaan adduunka ta waxana iyada waa shaqa intay ilmaha ku dhaqaaqi lahaayeen waxyaalaha xun oo maarata qaadka iyo qamriga iyo drugska inay meeshan isku mashquuliyaan wiilashan aad baa nooga farxiyeen nin walba u joodaa maanta hadda nimankii safarka waan kala hadlaynay markaan meeshan imaanay garoonka waa aad buu qaabdaran yihi oo sida garonyaalka kale maarata wadanka jiraan ma aha insha allah waan dadaalaynaa fikrad baan isku darsanayna annaga iyo countiga governmentka maadaama stadiumka inuu inaan national government u doono in stadium fiican loo dhiso gaar stadium oo football kuma taalo oo si kawas u fiiriso garoonyaal fara badan oo iska jiraan magaalada oo laga dhisi karo marka insha allah waan dadaalayna taas marka xafiiskaada gaar ahaan deegaan baarlamaaneedka garissa township ma jiraan cayaaro horaan a u qabatay oo aad usoo qaban qabaysay xafiiskaada of course of course way jiraan inta ka hore waan samaynay waxaana filaynaa wixii hadda ka dambana inaan weli u qaban doono infrastructurega laga rabo ma dhisi karno dhaqaalaha looma hayo c d f waxyaed wax iska yarar oo loogu talagalay inay sportska iyo maarata kiitinka iyo xafladda ayada maalintaasayto oo lagu garab istaago dhalinta marka insha allah waan we continues to support dhalintanito dhallinyaradan ka soo jeeda sidaa sheegtay waxyaabaha ay ku mashquuli lahaayeen ee dhib u keenaya ayay kaga badbaadayaan marka dhanka markaad eegto waalidiinta ilmaha marka qaar ma rabaan in kubadda cagti waxan ay galaan marka fariin nooce ayaad u sheegaysaa adigoo xildhibaanka runtii gaaris ma dhihi kari waalidiinta ma ogolo inay ilmaha kubadda ciyaaraan aad bay gaaraan ilmihii reer gaaris meel walba galabta casarka eega tagto garoon walba oo meeshan gaaris ku nafaas aad ku aragto dhalina baad ku ciyaaraysaa oo birta ku ciyaaraysaa marka uma malaynayay inay jirto arrintaasayto waalidka way u ogolaadeen waana ku baraarujinaynaa inay u ogolaadaan dhalintooda sida hadda u garab taagan yihiin inay u ogolaadaan inaan birta iyo banooniga ay ciyaaraan kubadda ay si fiican u ciyaaraan waxaana filaynaa inay maaragtay arrin fiican ay tahay waata mudane waad mahadsan tahay xisbiga u d a ka tirsan tahay oo xildhibaana ka tahay oo xisbiga xisbulxaakimka marka wasiirka dhanka cayaaraha adiga iyo wasiirka difaaca asna isla deegaankan ka soo jeedo ma jiraa qorsho oo ku saabsan inaad ka dhaadhicisaan in garoon iyo sidoo kale dhanka cayaaraha la taageero sax sax way noogu jirtaa programka sayto wasiirka waan isla hadalnay inta ka hore wasiirka maxalleekii ciyaaraha ku saabsan wuuna naga ballan qaaday in gaarisa county shantan sano dhexdeeda in wax laga dhisi doono insha allah sidaa aad ogtiina waxaan maqlay countigan ayadana wax bay dhisi rabtaa waa tahay marka mudane dhanka markaad eegto kubadda cagta dhallinyarada marka qaar waa isjijiitaan oo lisxagxagtaa oo dhibaatooyin laisgaarsiyay dhaawacyo dhanka kubadda cagta ayagoo ciyaaraya marka fariintaada maxay tahay dhallinyaradan iyadoo loo geeya kubadda in dadka ay isku keenayso waa tartan tartanna maxaa waayey inay ogaadaan dhalinteenna nin qofna wuu rayni qofna wuu ma raynayo horta middaas waa inay tartanka ogaadaan dagaal meeshan ma jiro colna ma jirto nin walba muxuu keenaya talentkiisu tusaaya dadka kale inuu ninka kale uu kaga awood kaga talent fiican marka waxaan ku baraarujinaya dagaal iyo isxagashay haysa jirin inay dadaalaan dadaalkooda wax ku helaan insha allah midda kale gaarisa university waa ogtiin wixii ka dhacay sanadayaal aan soo dhaafnay sideed sana soo dhaafnay waxay ka dhacay twenty fifteenkii arday meeshan ka akhrisanayaan mankii maarata nabaddiidka iyo intay soo galeen jaamacadda ilmihii ay maaratay ummad masaakiin ay dulmeen haddana waxaad tusaysaa way soo noqdeen annagana waxaan garab taaganay jaamacadda nato inay maarata jaamacad waddanka gobolkeena oo dan ugu jirto inay ku jirto marka ma ogolyiin jaamacaddan inay loo xiro sabab aankaasiyadu nabadgelyo xume